oo waraysi dheer siiyey tv-ga qaranka somalilan waxa uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda somalilan iyo tan gudaha masabiixi ayaa sheegay in safarkii madaxweyne sinaaye ku tegey laasqoray uu ahaa mid diblomaasiyadda somalilan qurxiyey isagoo ka hadlaya waxa weli waxaa noo muuqata inay dadku aada iyo aada iyo aad habi u yihiin nabadgelyada ay haystaan nabadgelyo ballaarnay taallo ummaddu aada iyo aad ay ugu faraxsan tahay horumarka xagga nabadda iyo deganaanshaha somalilan ay gaadhay wasiirka arrimaha dibadda somalilan waxa uu ku eedeeyey maamulka madaxweyne gaaska puntland in gobolka colaad uu ka horinayo puntland waxay ka mid tahay soomaaliya waa gobol dabcan jaar baanu nahay oo jaar baynu nahay gobolkaa sheeganaya puntland laakiin puntland ayana way ogsoon yihiin caalamkuna wuu ogsoon yahay xuduudoodu halkay ku qeexan tahay xaqna uma laha inay ka hadlaan markaanu tagno magaalooyinka iyaga waanaanu tegaynaa somalilandna ogolaan mayso in xuduudaheeda laga soo tallaabo gardarana lagu sameeyo anagu nabad baanu jecelnahay wanaag baanu jecelnahay jaarnimo wanaagsan baanu jecelnahay hase yeeshee wuu ogsoon tahay dowladda ama gobolka puntland iyo dowladda soomaaliya xuduudaheenu halkay kala yihiin mana qofna kuma odhan karo qof hebel baanu isku reerno ama isku jielbna ama isku qolannahay oo aanu qabsanna iminka ma odhan karno haddaynu somaliland xarshin ayaa aan anaka ama togojaale dhinaceeda shishaanya anaka reera annakaa degan marka xuduud mucayanaa jira xuduuddaana xuduud aan ogolaanayn in laga soo tallaabo maaha nabad baanu rabnaa dowladdii hore ee puntland iyo madaxweynihii hore cilaaqaad fiican baanu lahayn waad la socotaa madaxweynahani wuxuu kambeynkiisa ku galay rabshad iyo dagaal iyo isagoo la dhul baan soo dhicinayaa oo dagaal wada annaga waxaan u tagnaa dadkayga ka wardoonno inaanu dadkayga soo aragno wasiirka arrimaha dibadda somalilan waraysiga uu siiyey tv-ga qaranka somalilan waxauu markii ugu horreysa kaga hadlay xidhiidhka qaramada midoobey iyo somalilan isagoo meesha ka saaray warbixin qaramada midoobe ay soo saartay oo lagaga hadlayay xaaladda siyaasadda ee somalilan iyo ta doorashooyinka horta somalilan iyo united nationsku wax dhibaato kala dhex yaalaa ma jirto waa runtaa oo markuu srg ama ergeyga qaabilsan soomaaliya nicholas kay uu hargeysa yimid waa loola socnaa waxaa dhacday dhibaato yar hase yeeshee dowladda somalilan cilaaqaad fiican baan uga leenahay isaga iyo u n ka gebi ahaantood uma arkaan inu xisaab xumaan una qabataynano xisaab cilaaqaad xun aan ula leenahay ma jirto somalilan waa wadan dimuqraadiya waa wadan saad ula socoto miirihiisa iyo jaraa'idkiisu xor yihiin waa wadan dadku ay ku cabiraan waxay qabaan
wasiirka arrimaha dibadda somalilan maxamed biixyooni sidoo kale waxauu ka hadlay xidhiidhka ethoobiya iyo somalilan iyo ta ingiriiska iyo somalilan isagoo sheegay in madaxweyne axmed sinaayo guddi afar wasiira u magacaabay adkaynta xidhiidhka etoobiya iyo somalilan wuxuu madaxweynuhu magacaabay iminka afar wasiir anugu aan chairman u ahay oo ka mid yihiin wasiirka qorshaynta wasiirka commerska iyo wasiirka dakhiliga yaan afarteedaas xiriir la yeelano oo wadahadallas la samayno ballamihii baanu sugaynaa inaanu aada iyo aada usii xoojinaanu doonaynaa cilaaqaadka somalilan iyo etoobiya aada iyo aada iyo aada buu wanaagsan yahay wasiirka arrimaha dibadda somalilan sidoo kale waxa uu ka jawaabay eedeyme qaar ka mida hogaamiyaasha mucaaridka somalilan isaga u soo jeediyeen oo ah inuu ku mashquulay maalgelinta iyo dhinaca mashaariicda dhaqaalaha iyo dhaqaale xoogeynta iyo shaqo raadiska iyo mashaariic raadinta dabcan dee dad ajnabiga raadligalaan anayda i soo maraan oo ka mas-uula oo marka aynu dee wadan doonaya maalgashada inuu wadanka yimaado halka ugu horeysa albaabkay soo maraan waa aniga marka dabcan aan tii kobcina waa mas-uuliyad aada iyo aad